dad goobjoogayaal ah ayaa xaqiijiyey in magaaladu ay shabaabku galeen islamarkaana ay fariisimo ka samaysteen xarumaha dowladda ayna ka taageen calanka al-shabaab astaanta u ah dhanka dowladda wax war ah kama soo bixin oo arrinkan la xidhiidha daqiiqado ka hor ayaan waxaan la xidhiirnay qof jooga magaalada marka balse magiciisa ka gaabsaday waxaanan ugu horrayntii weydiiyey bal inuu iiga warramo sida magaalada loola wareegay mihow marka wax dhibaato ah kama dhicin kulley waa saad ogeydeen qoladii macnaha waxaa waaye oo ninkaa taqaaniina joogeen kuwiina waa baxeen oo taaka waa lix saac meelahaasay baxeen kadibna adiga xarakadii aa imaatay oo macnaha waa xalay meelaha aan ka dheerayn laga sheegay a imaadeen wax dhibaato ah wax xabadaha ma dhicin kuwa si tartiibay u baxeen kuwaana si nabad ay kusoo galeen marka waxaad ula jeedaa amisom iyo ciidamadii soomaalida way baxeen ururkii al-shabaab baa soo galay waa saxarada macnaha saa u fahamta waaye kulley waa kuwa kaleo macnaha soomaaliyada kuwaas waaba horumareen oo shalay ay baxeen ciidamada amisom markaasi waa saaki adinay xilligii lix saac ilaa shan saac bar inta udhexaysay baxeen kuwa xarakadana markaasi kuwan oo macnaha amisomka markay baxeen hore ay ka imaadeen ay kasoo galeen wax dagaal ah oo dhacay ama iskahorimaad ah maya maya wax rabshadaha ma jiraan wax tacshiradaa ma jirto xabada wax dhibaatoo dhac male kuwan si tartiib ay ku baxeen qolada kalena si nabad ay kusoo galeen jawiga magaalada ka waran marka markay al-shabaab soo galeen aad buu u deganyahay jawiga magaalada kulley waad taqaanaan waad ka taqaanaa meel qolo ka baxdo qolo kale ay imaatay dhalinyaradii wixii macnaha meesha jooga waxay ku yaaceen meelihii qolada amisom ay ku guurtay nin walba wuxuu arkaa iska soo jiitay hadda wax dhibaataana ma taagno waa da shucuurtooda iska kacsantaa alxamdulilah wax dhibaataa ma jiraan oo ma belilaqa dhacday oo meelihii amisom ay ka baxdaa dad wax ka qaatay waa sax taas arrin banaanka taalo a meel walba ay ka baxaan badanaa wax waa laga qaataa saa taqaano marka waa laakiin wax rabshado hadda macnaha dadkaas lagu sameeyena ma jirin si tartiiba waxooda macnaha loo loo soo kala qaatay si tartiiba macnaha hadda kuwaas ay ku baxeen oo hadda kuwan kalena ay kusoo galeen waa gartay al-shabaab marka xaggey degeen hadda xaggey ka degan yihiin magaalada hadda deegaan toos maba jira laakiin macnaha waa kuwan hadda dhib ay baxeen oo maalinta ay baxeen wax hadda laba saac oo kaamil kama soo wareeganin laakiin meelihii ay ka baxeenba waa wada tageen xarakada